barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystiyaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a ood ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliy tobanka labaiy labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha februari waa labaatan sannadka laba kun iyo lix iyo toban idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa si wada jiridin ku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah wiilasha dhallinyarada oo isku maadnafsan barashada xirfadaha farsamada gacanta talow maxay dood u tahay soomaalida dadka technicianska ama farsamada gacanta yaqaan magacyo xunay ugu yeeraan soo beri markaa aragtid qofkii waxaas bartay haddii maanta magac xun loogu yeerayo ee, maxaa la dhahaa magac uusan jeclaysanaynin oo si adiga wax u barta oo kaleeto aan loogu yeeraynin beri waxaa is leedahay may hebel wuu khasaaray camal iska dhaadhicinaysaa waa ka leexanaysaa
gabdhaha qudhowda ayaa wax laga saarayaa sababaha ku riixaya in dhallinyaro badan oo wiilalahi ay baran waayaan xirfado ay dhaqaale noloshooda kaba ku samayn ku samayn lahaayeen gabdhaha taa waxaa laga yaabaa ka dhalinyaro ahaan haddaan barano farsamada gacanta inaysan nas- inaysan na salaamin oo salaanta ay nagu- na- naga yaraystaan ama ay dhahaan ninkaasu waa nin fuundiya Shaqaansiga yaraado.
ama shuqaansiga yaraado ninkaasu waa nin fuundiya ama waa koronto yaqaan macno badan agtaada inaad agteeda inaad ka lahayn laga yaabo dhanka heesahana waxaan idin haynaa
ubudkii ilduufi eedeeye nabiisaleebaan soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaamahan anasow amaanada maqan eegi maayo anasow inta aad dhegaysateen oo dhan iyo ciyaarihii ayaan iyaguna meesha ka maqnayn marka horese warkii caalamka dayuuradaha dagaalka ee maraykanka ayaa weerar ku qaaday ayaa weerarkay ku qaadeen xiiro ciidan- xero ciidan uu leeyahy ururka isa dalka libiya waxa ay ku dileen tubannaan uu meesha tobabar uga socday weerarka oo jimcihii shalay dhacay ayaa lagu bartilmaameysaday goobta u dhow xadka dalka tunisiya saraakiisha gaashaandhigga ayaa washington ka sheegay in weerarku ay u eg tahay inuu dilay nuuraddiin shuushaan oo ah sarkaal sare oo kooxda isis ka tirsan shuushaan ayaa lala xidhiidhiyaa laba weerar argagixiso oo sannadkii hore ka dhacay dalka tunisiya
ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa heshiis la gaaray toddobylabaatanka xubnood ee midooda yurub dhammaadkii jimcaha heshiiskaas oo britain xaalado khaas ah uga sii haynaya ka mid ahaanshiha midooda yurub cameron ayaa sheegay in heshiiskaasu maanta sabtiya horgeyn doono golihiisa tallabada soo noqonaysa tii ugu horreysay oo lala adag uu doonayo inuu kaga dhaadhiciyo codbixiyaasha britishkaahi in dalku uu kasii mid ahdo siddeed iyo labaatanka xubneed ee ururka arrintani ayaa waxaa la gelin doonaa afti bisha juun ee soo socota iyadoo la rumaysan yahay in codbixiyaashu ay ku kala qaybsami doonaan
duur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkaad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington dhallinyaro badan ayaan la dhacsanayn barashada xirfadaha gacanta sida korontada makaanignimada habeynta tuubooyinka biyaha dhismaha guryaha iyo kuwo kaloo badan kuwaas oo ay nolol ka samaysan lahaayeen si fududna ay ku baran karaan dhallinyaradaasi qaar ka mid a shaqooyinkaasi ayaa u baahan in iskuul sare looga soo baxo sida koronto yaqaanimada farsamada iyo cilad bixinta gaadiidka haddaba waryaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa qaar ka mid a dhallinyarada u qabtay dood arrintaasi ku saabsan warbixintan ayuuna nooga hayaa
bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamaha dhegeystayaasha meel kastay joogaan waxaan kaloo salaamaha bahda ee, warbaahinta khaasatan v o eda salaanka bacdi aad iyo aad aan ugu mahad celinaa ka cabdiqaadir ahaan barnaamijka ee, quruxda badan ee maanta aynu ka doodayna haddaynu nahay aqoon-yahaniinta dhallinyarada soomaaliyeed su-aashaada markaan u guda galo waxay ila tahay een, sababta kaliftay dhallinyarada soomaaliyeed inaysan aadin farsamada gacanta waxaan is leeyahay ee, dha- habdhaqanka soomaalida ayaa wuxuu yahay mid ka duwan nolosha saxda ay ku nool yihiin dadka soomaalida sababtoo ah annagu waxaynu aaminsannahay kulligeen inaan qaadano jaakado iyo surwaallo iyo shaarar nadiif ah ayna fadhiisano dhammaanteena xafiisyo dadkana waxay ku noolaan karaan inay wax soo saartaan hadday noqon lahayd beerihii hadday noqon lahayd eh, warshadihii hadday noqon lahayd eh, in la sameeyo dhismihii kala duwanaay ee dalka marka aniga waxay la tahay fakarkaygu dadku habdhaqankooda uma samaysna inay bartaan farsamada gacanta Eh, shucaab cabdulqaadir inta badan dhallinyarada waxbaratay eh, waa tan siyaasadda keliya ka hadlaya halka cilmiga gacanta iyo culumtii soomaalida khuseyso oo beerihii ka mid tahay meesha ka muuqan marka sababta adigaba aada ugu horreysay sida aad u doorateen inaad barataan eh, siyaasadda waxa la xiriira maxaa idinku riixay aada u mahadsan tahay okay iyo v o da intaba arrinta keenayda in oo ay bartaan dadku ay bartaan maadooyinka artska Een, waxaan u eeday karnaa laba labo labo laba gees laba nuuc Een, qayb ka mida waxa waaye modelka ama styleka jira ayaa waxay uga daysadeen dhallinyaradu dad rool u ah ee hebel hebel yu intuu ka shaqeeyaha oo kaleeto Een, heblaayo waxaa xokeyna meesha katoo kaleeto marka roolkii dadkii waxaa ah dad oo oo artiskii ka shaqeeya oo xafiisyo ka shaqeeya inta badan management ka shaqeeya ama siyaasad ka shaqeeya qodob waa kaas qodobka labaad waxaan dhihi karnaa een, qorshe qaran oo waxbarashada waddanka ma jirto waxaa jira een, qof walba asaa iska socda adiga adaa jaamacad iska gelaya jaamacadda hartaa gele maadada hartaa gele cid ku xadidayda wax ku wax ku haya male halkii ay ka ahayd in wasaaradda tacliinta idaha sare ay soo saarto baahida waddanka oo markaas jirta oo dhaad maadooyinkan aa loo baahan yahay coming five years ama shanta sano soo socota maadooyinkan looma baahno tiraday ka bateen maadooyinkan normal waa saas inay dhahan marka labadaas qodob aan u eedeyna aniga aada baad u mahadsantahay shucayb Eh, dr cabdulaahi aadan eh, marka laga hadlayo eh, in in wax soo saarka dalka la dhiirigeliyo lana barta culumtaasi eh, ma badno sababtuna waxaa leeyahay sida shucayb ku doodayaba ku daysasho aan aan caddayn aa la- aa la aaday marka maxay kula tahay adugu in in arrintaas ay sababteedu ma shucayb baad ku fikir tahay mase aragti ka duwan baa lagu biirinaysaa aad baad mahadsan tihiin Eh, dhammaan eh, asxaabta dooda igala qaybgalaysa iyo intana dhegaysanaysaba waa salaamaya Eh, waxaan kaloo salaan u dirayaa eh, bahda v o e da oo runtii barnaamijyo fiican oo xiisa leh eh, inta badan eh, la la wadaagta eh, dadka waxgalka ah ee soomaalida ah intooda badan Eh, markaan su-aashaada u imaado ana waxaan is leeyahay eh, shucayb waa ku waafaqsanay inta uu sheegay laakiin hal qodob aan ku dari lahaa Eh, markii la fiirinayo cilmiga farsamada cilmiyada kale marka laga hadlayo labaatankii sano ee waddanka uu burbursanaa waxaa jiray dad soomaali ah oo fildiyada la bartay haddii ay tahay artist iyo haddii ay tahay science dad waxaa jiray fildiyada la bartay xoog ku lahaa oo saameyn ku lahaa oo waddanka gudihiisa joogay qaarkoodna dabadda ay ka yimaadeen taasna markii jaamacadihii la asaasay waxaa access loo helay inay dad badan oo aqoon-yahano ee kuliyadaha aan sheegnay soo bartay ee waddanka gudihiisa kusoo laabteen laakiin dugsiga dugsi farsamada waxbarashada la xiriirta ee soomaaliya inkastoo ka jira dugsigii farsamada ee dad badan ay ka baxeen haddana dadkii ka baxay uma aysan yeelan in ay waxbarashadii ay barteen ay ku dhiirigeliyaan bulshada islamarkaasna ay abuuraan institutionno ay dadka wax ku bartaan bal laakiin waxay sameeyeen inay ayagana qayb ka noqdaan artisyadii iyo cilmiyadii kale ee jiray hadda aan ka sheekeynaynay taas ayaa waxay tahay sababta kale ee sababtay dhallinyaradu inay ku baraarugi waayaan inay wax bartaan Eh, qayb kale waxaa ka noqon karto oo ayadana muuqato eh, ma jirinin qof wax bartay ee cilmiga farsamada bartay ee farsamadaas ka wax fiican ka qabsaday ee ama guri ha ka dhisto ama heer fiican ha ka gaaro ee waddanka gudihiisa ku noolaa lakiin waxaa la helayay qof dhakhtar ah ee cilmiga caafimaadka aada loogu baahan yahay ee waddankana howl fiican ka hayo qof eh, arts ama education bartay oo bulshada laftirkeeda wax badan u hayo sidaasaan u arkay
Eh, aragtida la xiriirta in in qofka barta cilmigan uusan shaqo helin ama uusan suuqa ku wanaagsanayn waa waa qeybta dambe ee dooda waana u imaan doonaa Eh, cumar aadan eh, gudoomiyaha midowga ardayda tahay eh, jaamacadaha soomaaliyeed inta badanna ardaydu waa meesha dhaliishu ka jirto oo aad- aadan diyaar u ahaynina inaad culumtii la xiriirto wax soo saarka dadka aadan aysan aadin marka ma wacyigelin la-aan baad hayso maxaa idinka qaldan
bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo saaxiibadda dooda igala qaybgelaya iyo v o a iyo saaxiibkii cabdulqaadir Eh, intaa ka bacdi een, markaan usoo noqdo su-aashaada ahayd war maxaa ay ugu badan tahay waxyaabaha la barto cilmiga maxaa loo barin cilmiga wax soo saarka khuseeya aniga waxaan aaminsanahay eh, inay ka ballaaran tahay kana weyn tahay meelaha aan ka fiirinayno waddanka soomaaliya labaatan iyo shan sano oo burbur ku jiray eh, labaatan iyo shan sano oo oo waddankaanu maamulkiisa iyo iyo iyo iyo hagidiisa ee cid kaleeto iyo si kaleeto laga yaabay in dad kale ay u hagaayeen waxay qayb ka tahay waxyaabaha waddanka laga hagaadaaminayo in wax soo saarka dalka la soo saaro anu waxaan aaminsanahay inay logku leeyihiin dana shisheeye oo waaweyn in dhallinyarada soomaaliyeed ay u jeestaan inay wax bartaan wax soo saarkooda dalka in laga ilaalinayo laakiin oo ay ilaahay qaybo wuu kale naqsday saaran afar barad. marka laga hadlayo eh, shakhsiyan ha waxaan rabaa inaan usoo dhaadhico ma- ma- ma ajaaniba ku timid maxifaa ku yaa kugu cadaadiya Waxa- waxaan rabaa inaan usoo dhaadhaca meeshaas waaye Een, waxa cadaadiska keenayo markii suuqa la joogo waxaad ku qasban tahay ninka dhallinyarada ah ee hooyadiis waxbarashada kasoo bixday ee laga yaabo iyadu mushaarka haysanin ama mushaarkeeda uga jaraysa waxa ay biilka u qaadato wax kusoo bartay wuxuu rabaa markuu suuqa yimaado wax uu soo bartay wax uu ku- wax uga shaqey kara ama uu suuqa la imaan kara inuu la yimaado wax soo saarka dalka marka uu tusaale ahaan markii galley aad soo saarto inta beratid cilmiga beeraha inta beer beeratid aad galley soo saartid ee galleydaas aad suuqa keentid ee macaawino laga soo dejiyay dekadda soomaaliya galley ah waxay muujinaysaa in wax soo saarka dalka la raba in halkaas lagu dumiyo oo adiga dhiringelin ahaan aysan aysan ku siinaynin ma jirto warshado ama eh, eh, waxyaabaha kaleete ee dhallinyarada ay- ama ay ku fikeri karaan ama ay ka qayb qaadan karaan in lasoo saaro waddanka ma jiraan warshado waaweyn kama jiraan oo wax soo saara waxyaabaha hadda waddanka naga waxaa la keenaa waxaa loo soo dhoofiyaa istikiinkaa la keenaa wax kasta oo aan heli karnaa la keenaa marka waxay muujinaysaa inuusan qofku ku dhiiri karin inuu wix uu soo barto cilmiga inuu shaqo ku helo Eh, fartuun gabadha keliya ee barnaamijka qaybgalaysaa tahay aada bay wiilashu kaaga badanyeen laakiin eh, waxaad barataa eh, cilmiga siyaasadda iyo maamulka marka maxaad u doonata horta adiga marka hore waxaan aada u salaama asxaabta barnaamijka ay kala qaybgalaysa aqoon-yahanada ah iyo bahda v o a aada uga horeyso Een, kaani ahaan waxaan u doortay inaan doorto barto cilmiga bulshada gaar ahaan public administration public administrationka dadka barto waa civil servants ama bulsho adeegayaal waxaan doorbiday een, dalkan qariban dhinac walba markaad ka fiiriso hogaanka ka xun wax walba hogaanka hoose hogaanka sare ka xun inaan noqdo qof sacrifice ama nafo horis u sameeya ee daacad u noqda hogaankana barta waxaan taas ku gaari kartaa isleeyahay inaad wax soo barato jaamacaddii kasoo bilowdo aad hore u socoto dan ugu dambeyn aad noqoto qof dalkan hogaamiya samata bixiyana ina bulshada u adeegan ugu dambeyn u doortay marka ujeedka ugu weyn waa waa waa in suuq fiican uu leeyahay soo barnaamijkan In suuq fiican uu leeyahay laakiin suuq inaan ka raadi horta uma baran ani ahaan bulshadan dhibaateysan ee maalin walba aan arkeyno adduunyada dhan laga sheego caloolxumada ay ku dilayso markaad aragto inaan wax u qabto maalin una soomaaliya farxeysa aan arko aniga iyo asxaabta ila barataba aan saas sameyno juhdigaas aan sameyno aan u doortay
Eh, cabdi weli walow eh, inta badan iskaga dhowdiin haddana waxaa jirta in in dhaliilo iyo sababo idinku riixayeen inaad inaadan baranina marka laba kun lix iyo toban hadda la joogo ama saaxiibada idinka dambeeya ama eh, heerka labaad ishe jaamacadda markaad ka hadlaysaan diyaar ma loo yahay in cilmiga la barto mar kale aad adigu salaamaha waan idin mahad celinaa sida wanaagsan ee dooda u socoto Een, waxaan aaminsanahay factories badan ama sababo badan oo dhiiri gelinaya inaan la baran farsamada gacanta inay jiraan kow waxaa ka mid ah eh, inaanan haysan qalabkii loo baahnaa in la barto farsamada gacanka hadday ahaan lahayd eh, korontadii hadday ahaan lahayd eh, mashiinadii wax lagu baran lahay dhaqan ahaan inaysan dadka haysan waxyaabihii ay u baahnaayeen inay ku bartaan farsamada gacanta midda labaad waxa waaye qofka barta farsamada gacanta ee bulshada waxay ka aaminsan tahay qof ku jiro dabaqada hoose ee bulshada sidaas awood gabdhaha hataa waxaa laga yaabaa ka dhalinyaro ahaan haddaan barano farsamada gacanta inaysan inaysana salaamin oo salaanta ay nagu- naga naga yareystaan ama ay dhahaan ninkaas waa nin fuudiya Shukhaansiga yaraado.
ama shukaansiga yaraado ninkaas waa nin fuundiya ama waa koronto yaqaan macno badan agtaada inaad agteeda inaad ka lahayn laga yaabo marka sababaha dhiiri gelinaya dadku inay ka cararaan waxyaabaha nolosha laga soo saari karo ay kamid tahay farsamada gacanta waxaa koosgarinaya suuqa marketka sida walaalkay cumar buu hore u sheegay marka waxaan leeyahay sababo badan oo is- isbahaystaa waxay dhiiri gelinaya inaan ka fogaano farsamada gacanta shucayb haye Een, horta waxaa jira laba qodob oo yaran rabo inaan waxyar kala saaro midkood waxa waaye farsamada gacanta halatiifad waa tekniiga in iskuullada bixiya iyo xitaa qofku asoo public administration inuu technically qof dhisan yahay computerkaada adiga aa samaysan kartid gaarigaaga haddii dabku ka damo adigu aa waxyar farsame saasoo kaleeto waa farsamada mar levelkaas marna waxa waaye een, waxa wadanka ka soo baxa sida culumta beeraha oo kaleeto culumta xoolaha oo kaleeto little bit waxaa malay inay waxyar isku dhex yaacsan yihiin dooda dhexdeeda labadaas qodob kan labaduba haddaa su darto maxaa lagu waayay labadaba waxaa lagu waayay horta kan oo oo oo oo kan oo tifatka ama qofku inuu technique qof dhammaystirno asigu hal maalin soco kara uu yahay inta badan waxaa keenaa waa modelka ama styleka markaas yidha ama fashinka waa sida cabdiweli oo sheegay waxaa laga yaabaa inay gaariga markuu uga damba dambe tiriga inta foorursado wixii la soo baxa ama lugta iska banjaraya or waxaan qashinka arfaya in la helno laakiin ha marka waa inaan intaa is atooray marka gaariga iga dim aan dhaho aaway geerish aan raadsado ma- maogta oo saas ay uga baxda meeshii styleka marka iga celiha waxaa laga yaaba xitaa inaan anigu aqaan oon lugta bedelo karo laakiin waa inaan is atooray xoogaa oon dhaho aaw geerish iga soo qabo wiil lugta iga bedel tan oo s- oo oo iskuullada iyo macnihii een, ee, digriiga kala duwanaanshihiisa taas waxaa keenaayo een, waxaa keenaayo waxa ugu badanoo keena wax waa inuusan qorshe qaran oo dowladeed uusan jirin marka qof walba markuu garaadkiisa la tashto een, waa fahmi kartaa qof yaroo hadda iskuulka kasoo baxay markii asaga uu ka tala bixiyo iskuulkiisa oo ise wasaarad ka tala bixin oo ise consultant ka tala bixin oo family dhisan oo laga yaabo inuu ka imaado qofkii waa ogtahay dadka soomaalidu gaab weynaa jira ma ma ahan inta badan dadku kama imaadaan family dhisan waxaa laga yaabaa iskuulka haddaad tagtid galaaska kontonka qof oo oo- oo- oo- oo fadhida waxaa laga yaabaa shan qof oo ka mid in aabihiis ama hooyadiis uu digrii haysto marka waxaa arkaya qofki soo soo soo soo majority-ga qofka uu yaryaho da-diisu saqangaar u yahay qofka mis marka qofkaas hadduu go-aan gaaro uu ka tala bixiyo asiga digriiga uu dhiga lahaa waa ujeedaa in la lumaa haddana waxaa f- factorka kaloo sii xiray waxaa waaye oo hore cabdullaahi iyo cumar ay uga dhawaajeen waxaa waaye ma jirto qofuu ku daysado oo beer kuliyadda beeraha dhigtay oo beeraha ka shaqeeya oo hadduu s- s- oo waxay dhahday fartuun ee, civil servant inaan noqdaan raba civil servantgu wuu badan yahay keliya ma ana xafiiska dowladda ka shaqeeyo waxaa jiri kara qof beeraha ka shaqeeya wasaaradda beeraha u shaqeeya civil servant waa ka- waxaa jira civil servant xoolaha ka shaqeeya civil servant ceelasha ka shaqeeya mid agtokolejyada dhulka ka shaqeeya marka hadda arki lahayd qofkaasoo guri dhistay oo civil servant ah oo toban sano dowladda u shaqeeyaya oo wasaaradda macdanta u shaqeeyaya waxaa laga yaabaa inay kugu dhiirigelin in aaday digriigaas samaydo laakiin markaa aragtid ee, wasaaraddii dhan oo laga yaaba afar qof oo tigno oo xafiisyada ka shaqeeya ay tahay waxay kugu qasbayna public administration barato cumar aadan marka laga hadlayo cilmiga beeraha iyo iyo baaxadiisu laga yaabo in, in dowladii dhexe mashruuc weyn buu ahaa mashaariic bay lahayd mashruuc fanoola ka mid ahaayo ahaa maaragta wax loo- tusaale weyn dalkan u ahaa marka markaad leedahay kudaysasho wanaagsan ma jirto ma, ma burburkii dowladnimada unbaad eh, doodaada ku salaynaysa mase waxaadan arkinba in cilmiga beeraha iyo xooluhu iyo in- in haddaysa suuq lahayn maxaad ku salaynaysaa doodaada Een, aad u mahadsan tahay cabdulqaadir Een, cilmiga beeraha waxaan u arkaa inuu yahay fursadda ugu weyn ee hadda wadanka waqtiyada soo socda loo baahan yahay in laga faa'iidaysto oo dhallinyaradu hadda ay ku dhiiradaan laakiin waxaan ka hadlaya waxay tahay dowladda wadanka ka jirta iyo adduunyada hadda eh, inteeda kaleeto uma soo jeedaan in soomaaliya wax soo- soo saarkeedii lasoo kobciyo oo laga qayb qaato sababtaan u dhahayo midaasay ahayd marka la yidhaahdo marka eh, cilmiga beeraha dhallinyarada ha barato dhallinyarada qofka dhallinyarada ah waxbarashada muusahil waxbarasho lacag la-aan wadanka waxbarasho lacag la-aan kama jirto qof kasta wuxuu kusoo bartay qarashkiisa iyo jabkiisa wuxuu u baahan yahay badiil markuu jaamacadda kasoo qalin jabiyo si uu badiilkaas u helo wuxuu fiirinaa suuqa hadda maxaa ka socona hadda waxaa ka soconaya inaan bartaaho eh, engineering waxaan rab- waxaan rabaa inaan bartaa civil engineering waxaan rabaa inaan- inaan wixii marka suuqa soconaya haddii marka aysan jirin mashruuc dhiirigelinaayo wax soo saarkii dalka oo beerihii dhiirigelinaayo oo warshadihii dhiirigelinaayo oo ha- ha- waxaa laga yaabaa galeydan keliya ee hadda annaga aan karsan waxaa laga yaabaa toban nuuc in laga samey karo L- liinta waxaa laga yaabaa in waxyaabo kala duwan laga soo saari karo waxaasoo dhan waxay waxay noqon lahayd marka in lagu dhiirido oo dad ay galaan waxaa jiro hadda iyadoo aysan mashaariicdaas jirin dad dhalinyaro ah oo ku dhiirido jecel inay bartaan ufkartayaashaas hadda badda soomaaliya een, ma jirta ama ma waa aaday u yartahay jaamacad bixisa cilmiga badda hadday jirtana aad u yarta waana khayraadka ugu weyn ee soomaaliya ku faanto oo markii la la hadlayo khayraadka ay leedahay ee uu leeyahay ee waddankaana waxa ugu weyn ee lasoo sheegay waxaa waaye waa waa beeraha iyo badda iyo waxa ugu horreeya loo sheegay ayagiina hadda looma soo jeedo marka aniga waxaan leeyahay eedda qeybta ugu weyn waxaa iskale dowladda soomaaliya oo aanba dadka u jihaynaynin dhankii wax soo saarka gudaha ood u malaysid inay dowladda ku tiirsan tahay xafiiska madaxweyne haddaa tagto waxaa lagu cunaa kale inaad barato cilmiga siyaasadda dowladdu kuma jiri soomaa adaa soo jeedi Een, cilmiga siyaasadda waxaa waaye markii si loo fiiriyo een, horta dadkanaga soomaalida inta badan waxaa dowladdu leeyahay kuma jiri soomaa su-aasha la fikirta dowladdu si dadbanay kugu diraysaa si dadbanay kugu diraysaa sida dadbanay kugu diraysa waxaa waaye haddii aniga maanta aan taa public administration soo bartay la yidhaahdo markii aan suuqa tago shaqooyin ka bannaan la baafinayo la yidhaahdo waa inuu public administration soo bataa waa inuu master degree oo u haysta ee bahalka ii sheegay accountant and finance waxaan ku xirnaan doonaa suuqa haddii doctora kuusoo laaban doonaa doctor cabdulaahi Eh, fartuun maalin walba khudaaraad isticmaashaa waxaasoo dhan waxaa soo saarta gabar kula mid ahoo ku- ku nool webiga dacalkiisa way u dhaxamootaa way waqtiadag bay gelisaa marka inaad ku biirtood ka shaqayso wax soo saarka dalka intaad siyaasadda baran leed maxaa kuu diida aad bay u qurux badan tahay in dadkaaga waxay cunayeen ama waxay intifacsanayeen inaad soo saarto laakiin tan kasii muhiimsan waxay tahay wax soo saarkaas wuxuu u baahan yahay jihayn wuxuu u baahan yahay nidaam waxaan isleeyahay in wax la soo saaro nidaamka iyo processka u baahnaya wax badan ka qaldan yihiin inaan taas saxaan u doortay inaan barto public administrationka tan kale soomaalida dadka technicianska ama farsamada gacanta yaqaan magacyo xun ay ugu yeeraan soo beri markaa aragtid qofkii waxaas bartay haddii maanta magac xun loo weeraayo ee maxaa la dhahaa magac uusan jeclaysanaynin oo si adiga wax u barta oo kaleeto aan loogu yeeraynin beri waxaa is leedahay may hebel wuu qasaaray camal aa iska dhaadhicinaysaa waa ka leexanaysaa tan kale dadka ma aaminsano ama dadka soomaaliyeed ma ka dhaadhacsano khayraadka dalka inay yihiin waxa ugu muhiimsan wax soo saarkooda inaad ka faa'iidaysato oo adiga adiga aad ka habayso mirsama laakiin adaa ugu horeeya aniga waan ka mid ahay laakiin si dadbanan uga mid ahay si toos uga mid ahay Eh, waxaan rabaa in xagga wax kasoo soxo dan waa mustaqbalka waan is arki doona anoo kuliyadahaas wax ka bartay tan kale dadkaas ma aaminsana in bulshadan si anaga usoo labisana dadka hogaankaha ay usoo labistaan ee ma- magaalada uga soo qaybgalaan in meelaha hogaanka ay joogaan dadka hogaami dadka ay joogaan inay imaan karaan ma aaminsana kulliya waxay ku ekaanayaan meelaha ay ka shaqeeyaan sababta dadkaa niyadda ka jibiya marka ayaga xitaa ma ma ma aaminsana ama ma ma iskama riixayaan dadkan kaleeto ee hogaanka ay waxyaabahaas bartaan inay lasoo tartamaan diyaaru maaha waxaan rabaa min hal daqiiqo gebagabada xalku muxuu ku jiraa dr cabdullahi aadki Ah, bismi llahi raxmaan raxiim Eh, ana waxaan u arkaa xalka qof kaste oo soomaali ah dalkani wuxuu u baahan yahay markii qaarkeen ay suudad iyo shaatiyaal cadcad ay wataan Aad Waa aad i- u tahay.
oo aniga ah, may anigaan dan raba aan kamid ahaado laakiin waxaan u- waxaan ujeedaa markii qaarkeen sha- shaarar cad shaarar cad iyo surwaal cad ay wataan qaarkeen waa inuu surwaalkeedu oolya lahaada taas ayaa waxay keenaysaa dalka dhismihiisa ka qayb qaadanayso ana marka waxaan arkaa wasaaradda waxbarashada soomaaliya ee hadda haysa maamulka iyo wasaaradaha kale ee la xiriira mas-uuliyadda saaran ugu horeysa waxa waaye inay dhiirigeliyaan farsamada gacanta sida tusaale ahaan oo kale beeraha oo kale fiishka oo kale iyo wax soo saarka dalka mar kasta oo wax soo saarka dalkeenna aan barano oo farsamada gacanta aan barano waa mar kasta oo horumarkeenna uu jiro marka aniga shakhsiyan oo kale boqolkiiba boqolaan ku qanacsanahay farsamada gacanta in la dhiirigeliyo dhammaan ardada soomaaliyeed ee hadda wax joosgaraynaya si aan access u helin aan la taliyana waa kula taliya aad ma
gebagabada maxay faran Een, gabagabada xalka waxaan weli u kala qaadaa labadii qodob oo hidaayta u kala qaada Een, qodob waxa waaye farsamada gacanta aniga ilaa master degree artisaan jooga waxaa laga yaabaa holley inaanan shaqayn shan- shan iyo toban doolar galabtii korontada hadday iga dinto waa inaan u waco qof farsamo yaqaana maanadoo bar waa shan iyo toban doolar ugu yaraan marketka marka wuxuu na bari doonaa hadduu ilaahay idmo inaan baranno korontada sida loo xirto aniga korontada qofna iima xirto anaa xirta korontada waxa igu kalif inaan korontada barto waxay tahay een, lacagta aniga aan shaqaynaya saakay kasoo baxay eid gurigeyga waan ku noqahay nine gurigeyga ku noqahay ninaa wuxuu shaqeeyaa fifteen minutes twenty minutes marka waxay ku qasbanaha inaan barto baashi oon fiiriyo mar hal mar anoo bihaaya kadibna aan- aan la shaqeyn taas horta xaggaasa looga aa maxay tihi aa looga looga badbaadaya iyadoo dugsigii farsamada oo xamar ku yaal weli ay u ku yaal ha ayadoon dugsi farsamo la aadinaa midii aan dugsi u baahnaynaba laga xishooha laleeyahay war ma fix garay karno tvgan noogu waca ninka tvga fix garay taas xaggaas aan ugu- waxaa soo hartay tan oo waxbarashada la xiriirta khayraadka dalka waxbarashada khayraadka la xiriirta dalka aniga waxaan kus- ku tala bixinaa aan ka aadna kooska maxaan ka sameynaynaa waxaan sameynaynaa isku day inaa baastada iyo bariis ka yareedo oo badido soorta iyo cambuulada markaas waxaa ka imaanaya in dalab laga helo maxay tahay dalab ay helaan dadka shaqadaasa markay dalab helaan waxay noqonaya noloshooda inay kor u kacdo markay noloshooda kor u kacdo mar walba dhimaan kor u kaco supplyga badaha waa in la supply garaa ayagana markaas dad badan ay ku qulqulaan meesha gabagabadii waxaan kusoo xidi lahaa dalkan haddii laga helo dad aqoon-yahanaa oo isugu jira xoololey beeraley iyo kalluumaysato hogaanka dalka markay u istaagaan madaxweyne makaanig ah ra-iisul wasaare fuundi ah iyo wasiirada iyo kalluumaysato ah hadday dalkan hogaamiyaan ee ani waxaa aaminsanahay local productionka iyo dadku inay gacanta qabtaan
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo daadihinayey barnaamijkaasi madasha dhallinyarada ood ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a weli waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
waad mahadsan tahay sandere haddii dhegaystayaal aan idin dulmarno kulamada laga ciyaari doono horyaalada qaarkood eve kaabka dalka ingiriiska ayaa leeli doona maanta horyaal lama ciyaari doono arsenal waxay la ciyaari doontaa hull city west bromwich albion iyo reading ayaa dheeli doona watford iyo sidoo kale leeds united ayaa dheeli doona a f c barnmouth iyo everton ayaa wada ciyaari doona sidoo kale horyaalka dalka spain las palmas ayaa la ciyaari doonta naadiga barcelona Espanyol iyo Deportivo La Coruña ayaa dheeli doona Sporting Gijón iyo Real Betis ayaa wada ballansan Celta Vigo waxay la ciyaari doontaan Eibar horyaalkaas barcelona ayaa hogaaminaysaa oo iskale konton iyo afar dhibcood afar iyo labaatan kulan oo ciyaartay real madrid saddex iyo konton atletico madrid aan iraahdee waxay leedahay konton iyo afar dhibcood afar iyo labaatan kulan oo ciyaartay barcelona lixdan dhibcood ayay iska leedahay atletico real madrid waxay leedahay saddex iyo konton dhibcood dhinaca iyo dalka talyaaniga naadiga f c napoli waxa ay hadda fursad u haysataa inay horyaalka dib ula wareegto haddii ay ka badiso maalinta isniinta kulanka ay la ciyaari doonto naadiga a c milan kadib markii shalay juventus ay bareejo la gashay bolonyo waxaa sidoo kale maanta dheli doona hals verona iyo kevo verona inter iyo zambadori ayaa dheli doona horyaalkaas naadiga napoli ayaa kaalinta labaad ku jirta lix iyo konton dhibcood iska leh juventusna waxay leedahay koowaad ayay ku jirtaa iyo konton iyo sideed dhibcood ayay iska leedahay fiorentina afartan iyo sagaal dhibcood ayay iska leedahay dhegeystayaal xubintii cayaaraha halkaa haynoo joogto
waayahay aad buu mahadsanyahay jamaal axmed cusmaan haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa hees ka mid a heesii hore waa fanaanka xasan aadan samatar heestuna waa heestii abaadurow soo ururi caashaqa
ulashada kalgaalkii urnibiriigababaxa tallaabada anigoo nitaalhay olol reenka shaqa igu helay adduunnii ulashada kalgaalkii urnibiriiga galay ambabaxa tallaabada anigoo nitaalhay nafta orodka raacdada waxay aamin igu tidhi soo aragtideedii indhuu dooni maaya nafta orodka raacdada waxay aamin igu tidhi soo aragtideedii indhuu dooni maaya ugubka igama qaniigi maayounugiyeysa qaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha ugiyeysa qaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha uuha
heesaasi abaadiro fanaanka codka macaan xasan aadan samatar waxay gunaanadu ahayd idaacaddii duurnimo halkan si wada jiran kala socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdisandheere tani kula dambe saaxiibadan dhegeysanaya idaacadda galabta afarta galabnimo intaan hawada ku kulmi doonno waxaan iskaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise lana nabadgelyo oday ka sheekee abataqa gunteediyo aflibaax jacayl galay waana urtaali indheer garag waxaa jira talaluuga ay waa oday ka sheekee abataqa gunteediyo aflibaax jacayl galay waana urtaali
This program has come to you from the Voice of America, Washington.